Qoysaskan oo ku nool kaamka Jeeryaale iyo Alatuug ee magaalada Jowhar ayaa waxaa xilligan soo wajahday xaalad nolol xumo. Duruufaha ugu daran ee haysta qoysaskan waxaa ka mid ah hoy la'aan, caafimaad darro, raashin yari iyo waxbarasho la'aan. Qaar ka mid ah barakacayaasha degan kaamka Jeeryaale iyo Alatuug ee magaalada Jowhar ayaa ka warmaya duruufaha ugu daran ee haysta iyagoo maamulka Hirshabeelle ka codsaday in ay gurmad la soo gaaraan.
waxaan ka codsanaynaa walaalaha kor jiro hirshabaelle annaka lix bilooda meeha aan joognaa waa ku cabaarni maxay dhahaan galaas biyo oo markoo naloo keen maahana wax kale oon oon helni ma ay jirto waxaan rabnaa guri dhisow iyo waxaaba kasii daran baahida yaa daran oo na hayso iyo iyo dhar la'aanta iyo gurigii oo oo wax noo laheen sharaec noo laheen yaa aa aa kasii daran taas inna laaga soo gaaro aan ka codsanaynaa walaalaha oo hayadyaha oo waxaga oo jiro haddiis ilaahay kuu roon yahay oo hirshabeelle si degdeg inna laaga soo gaaro dharaan u baahannahay dhuunaan u baahannahay meel andegnan u baahannahay intaasaan ka codsanaynaa haddii hirshabeelle ay yihiin aa oo tihiin in nagala soo gaaraan rabnaa oo garab nala siiyo hirshabeelle aan garab ka helno baahiyaa jirto waxaan ku dhahay wax kastaan u baahannahay gogolaan u baahannahay shareecii aqla ansaaranaan u baahannahay hunguriyaan u baahannahay taasaa jirta baahiyaa noo daran waxaa noo daran gogol waxaa noo daran shareecyo sisyeeriyaal haa dhibkaasaa jira dhulkaas meesha colaad iyo iyo baahiba waana soo kicisi haa ceelasha koro haa
intaan meeshaan ku nool dad magaalada degan ma aha waa dad barakacyaal ah dhowr sana wadankooda roob kuma di'an biyahu kusoo baxan waa naga xiran yihiin beeraha abaar waayo dadku waxaa badiyan dad xoolo qaban wadanka soo aan badanaa codada ka jirto marka ninkii xoogo wax iska haysta waa iska cayntaa ninkii wax haysta noo abal oo xoog noo lahayna waa liitaa maanta waxaan ka codsanaynaa hirshabeello dadweynaha maatada ah ama oon liciifyaha oo baahi cawshida tahayo in wax u qabtaan waxaan ka codsanaa in liisoo gaaro liila soo gaaro waxaan ku saaxda iyo waxaan kor saarta iyo musqul iyo biyo iyo waxaan cuno alla laga helaa laakiin magogo intaas horta ay soo hormarto biyo aan helo musqul aan helo waxaan cunana allah waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa qaxootigan inay gargaar deg deg la soo gaaraan hadda naftarkeed qaxootiga way ka biyoobeen buushishooyinkii waxay wax ku karsaan ma heystaana waxay wax ku cunaan ma heystaana waxay hugsaan ma heystaana ciyaalkooda ma heystaana waxbarasho